galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha oktoobarna ay tahay soddon iyo kow sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamaac wararka maantana waxaa ugu waaweyn warbixin lasoo saaray ayaa lagu ogaaday in xaaladda cimilada dalkan austareeliya ay ka sii darayso waxaana warbixintaasi ay ku boorisay in si deg dega loo jaro wasaqda hawada lagu sii daayo ra-iisul wasaare antony albanisina waxa uu si cad u dafiray inuu la xiriiray madaxii hore ee shirkadda diyaaradaha quantas alan joyce oo uu ka dalbaday in tigidka loo bedelo oo loogu bedelo mid caadiyan lacag dheeraada laga bixiyo warbixin cusub ayaa lagu ogaaday in xaaladda cimilada dalkan austareeliya ay isbedelayso oo kasii darayso iyadoo kulayl xaddhaafa xilliyada dabka oo dheeraada iyo roobab mahiigaanuhu ay da-aan sidoo kalena heerka baddu uu aada u kacayo ama kordhayo xafiiska saadaasha hawada dalkan australia iyo hay-adda sayniska ee c s i r oo loo yaqaano ayaa soo saaray warbixintan labadii sanaba mar ay soo saaraan oo loo bixiyey state of climate report waxaana lagu ogaaday in sideed ka mida sagaalkii sano ee australia ugu kululayd ay noqdeen sideed sano oo ka dambeeyey labadii kun iyo saddex iyo tobankii warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu ogaaday in dhimidda ama yareynta wasaqda hawada lagu sii daayo loo baahan yahay in aada loo dedejiyo sida ugu dhaaqsaha badan si australia ay u gaarto yoolka ay dhigatay labada kun iyo soddonka israa'iil ayaa sii wada duqaymaha aadka u xoogan ee ay ku wado khaza iyadoo labaatan qof ugu yaraan ay ku dhinteen weerarkii u dambeeyey sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta tan ayaa imanaysa maalin uun kadib markii duqayntii dadka ugu badnaa ay ku dhinteen ay ka dhacday waqooyiga khaza halkaas oo sagaashan qof ay ku dhinteen iyadoo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka maraykanka uu weeraradaasi ku tilmaamay mid aada looga naxo waqooyiga gaasa oo israa'iil hore ay u sheegtay inay ka adkaatay ama burburisay taliskii xamaas halkaasi ay ku lahaayeen bilowgii sanadkan ayaa hadda ah meesha yoolka u ah israa'iil ra-iisul wasaaraha dalkan australia ayaa si cad u dafiray inuu la xiriiray madaxii hore ee shirkadda diyaaradaha quantas alan joyce oo uu ka dalbaday in tigidkii diyaaradda loo bedelo oo loogu bedelo mid ka qaalisan oo meel ka fiican diyaaradda qofka la fariisiyo ben forum oo u shaqeeya idaacadda two g b ee sydney ayaa akhriyay hadal ay isdhaafsadeen ra-iisul wasaaraha kaasoo ra-iisul wasaaruhu uu ku kala cadeeyey inuusan texti u dirin wicin emailna u dirin mr joyce kuwaas oo uu kaga dalbanayo in tigidka loo bedelo oo loogu bedelo mid ka qaalisan kii uu gatay donald trump iyo camal harris ayaa labaduba ka ololeynaya maanta gobolka north carolina halkaas oo tirakoobka codadka la aruuriyey ay muujinayaan in aad iyo aad labadan musharax ay isugu dhow yihiin saadaasha hawada berito jimcaha magaalada sydney waa roobab iyo labaatan iyo saddex melbana waa daruuro iyo toddobiyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo lix senti oo doolarka maraykanka ah